wararka maanta oo arbacaha bisha julayn ay tahay shan iyo toban waxaa ka mida dad ka badan toban kun oo qof oo coronavirus laga helay dalkan australia dowladda federaalka ee dalka maraykankuna waxay dilkii ugu horreeyey ku fulisay nin muddo toddobi iyo toban sano ah dad ka badan toban kun oo australiyaana ayaa laga helay covid nneteen dadka degan xaafadaha xanuunku ku badan yahay ayay dowladda federaalka ahu ku dhiirogelisay inay xirtaan afduubka ama waxaa loo yaqaano mask ku-xigeenka madaxa caafimaadka dowladda federaalka ee dalkan australia michael kidd ayaa sheegay in looga baahan yahay dadku inaysan iloobin inay ku dhaqmaan dhammaan tallaabooyinka kale ee cudurka looga hortegayo dadku waa inay xirtaan ayuu yidhi afduubka marka ay guriga ka baxayaan gaar ahaan haddii ay ku adag tahay inay ka fogaadaan dadka kale laakiin taasi ma beddelaysa ayuu yidhi tallaabooyinkii kale ee looga hortegayay faafka xanuunka melborna maanta oo arbaca waxaa laga helay laba boqol iyo soddon iyo sideed kays taasoo kaysaska dalka oo dhan gaarsiinaysa laba boqol iyo konton iyo sagaal waa dadka maanta laga hela tirada guud ee dadka australia coronaviruska ugu dhintay ayaa sidoo kale gaaray boqol iyo kow iyo toban judith collins ayaa loo doortay inay noqoto hogaamiyaha mucaaradka ee xisbiga nationalka ee dalka new zealand gary brownley ayaa loo doortay inuu noqdo ku-xigeenka kadib kulan gaara oo xisbiga xildhibaanadiisu ay yeesheen tan ayaa imanaysa markii si lama filaana uu isu casilay todd muller oo xilkaasi hayay laba bilood oo keliya qoraal ka soo baxay ayuu ku sheegay master muller in shaqadani ay culays weyn saartay isaga iyo qoyskiisa dowladda federaalka ee dalka maraykankuna waxa ay dil ku fuli waxa ay fulisay dil markii ugu horreysay muddo toddobiyo toban sano ah afhayeen u hadlay xafiiska xabsiyada ayaa xaqiijiyey in dil lagu fuliyey daniel lee oo ahaa nin dilaa ah maxaabiista dilka lagu xukumay ayaa ku doodayay in sunta lagu duro oo dilalkaasi loo isticmaalo ay tahay ciqaab arxan darro ah laakiin shan ka mida sagaalka xaakin ee maxkamadda sare ee dalkaasi ayaa ogolaaday in suntaas dadka lagu durayo ay sharci tahay sidaasna ku tuuray hakad hore loo geliyey dilalka midooda yurubna waxay lacag gaaraysa labaatan iyo afar milyan oo doolar ku bixinaysaa dagaalka dalalka bariga afrika ay kula jiraan ayaxa tan ayaa daba socota toddobiyo toban milyan oo midooda yurub ay hore u siiyeen bishii febraayo dalalkaasi faransiiskana markii ugu horreysay laga soo bilaabo kii waxa ay joojisay socodka dabaaldega ee lagu mari jiray waddada dheer ee janselisi iyadoo loo dabaaldegayo maalinta bastil day waxaan soo mari doonin waddooyinka taangiyadii iyo ciidamadii mari jiray coronavirus awgiis taa beddelkeedana madaxweyne macron oo saaran gaari dushiis ayaa salaan ka qaadan doonaa ciidan la kala fogeeyey dalka lubnaanna dibadbaxayaal ayaa fariistay dibadda safaaradda faransiiska ee caasimadda bayruud dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in hubka laga dhigo kooxda mintidiinta ee xisbullah waxay sidoo kale dalbanayaan in la hirgeliyo qaraarkii golaha ammaanka ee hal shan shan sagaal kaasoo dalbanayay in lubnaan ay gebiahaan ay tahay dal xora hubkana laga dhigo kooxaha maleeshiyaadkaa sidoo kalena ay isaga baxaan ciidanka aan dalkaasi u dhalan saadaasha hawada berita oo arbacaa melban qayb ahaan waa duruu shan iyo toban digrii sidnina roobab marka dambe qaadaya iyo weliba dabaylo lix iyo toban digrii ayay gaaraysaa halka australian dollarna waxaa lagu sarrifayay eber dhibic toddobaatan senti oo lacagta maraykanka ah